ilaahay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo aan uga hadlayno intiisa badan ee dabaylaha ka jira een iyo roobka da-aya ee dalka iyo sidoo kale kacsanaanta dhinaca badda ah oo la sheegayo in xeebta magaalada kismaayo lagu la-yahay een doon ay dad badan saarnaayeen een kuwa oo qaarkoodna la helay halka kuwa kalena ilaayo hadda aan la helin wasaaradda gargaarka iyo ka hortagga musiibooyinka qaranka iyana waxa ay soo saartay digniin ay u jeedinayso een dhallinyarada ku dabaalato xeebaha magaalada muqdisho waxaana wasaaraddu ay soo jeedisay in dhallinyarada ay ka digtoonaadaan een dabaasha ay u aadayaan xeebaha magaalada muqdisho maadaama baddu ay aada u kacsan tahay waxayna wasaaraddu ay soo saartay dhallinyaro ay la tagtay een badda kuwa oo ku dabaalanayay xeebta liido ee magaalada muqdisho haddaba barnaamijkan dhegeystayaal idinkugu soo gudbin doonaa waxaana sidoo kale aan taaban doonaa fatahaadda een webiga shabeelle uu ku sameeyey degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose haddaba meelaha fatahaadda hadda laga soo sheegayo iyo roobkuna uu biyo dhigay waxaa ka mid ah dhinaca degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaa barnaamijka marti noogu ah guddoomiyaha degmada walaweyn qayb dambe ee barnaamijkana waxaan ku soo qaadan doonaa een dhanka ciyaaraha waxaa barnaamijka farsameynaya cabdisalaam mukhtaar anigoo cabdirasaaq maxamedna waa idinla socodsiinaya waa mar kaliya faaqidaada ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa miilayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada icnahoodu wuxuu yahay
waa tahay dhegeystayaal mar kale waxaan idin leenahay wakhtigu ha idiin wacnaado ee dhegeystayaasha iminka nala soo qabsadana waxay naga dhegeysanayaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka faaqidaada qodobka ugu horeeya ayaa waxa uu noqonayaa gobolka shabeellaha hoose een degmooyin iyo tuulooyin gobolka ka tirsan een waxaa buuxdhaafiyey een biyaha kasoo fatahay een dhinaca webiga shabeelle een fatahaadaas oo saameyn ku yeelatay een dadka iyo beeraha een gobolkaas haddaba een xaalada bini-aadanimo ee ugu daran waxaay ka jirtay dhinaca degmada afgooye iyo tuulooyinka hoostaga sidoo kale webigu waxa uu ku fatahay een deegaano kale waxaa ka mid ah dhinaca degmada walaweyn qadka telefoonka ayaan waxaan kula xiriirnay guddoomiyaha degmada walaweyn waxaana wareystay waryaheena muuse cismaan abtow
waa sax waaye biyaha isticmaalaan waa jiraan kulay warbaahinta ama saafilaa waa ka aragteen tuulooyin badan oo ka oo hoostaga degmada walaween oo dhinaca bariga iyo waqooyi bariga isticmaalaan kaga toosa ayaa tuulooyin yaraan dhowr iyo labaatan tuulo kataantii macna ay soo gaareen oo weligood biyo oo hadda socda waaye oo meelo kaloo badan oo horleena ay gaari karaan marka dhibaatadaas waa jirtaa wax waaye
Een, guddoomiye dadku waa barakaceen waxaa la sheegayaa inay duurka barakac ku yihiin oo xagaayana ay ku da'ayaan oo eh, dhibaatooyin badan iyo cudurro xataa yacni waa la soo sheegayaa marka een, ka maamul ahaan een, maadaama guddoomiyii degmada aad tahay een, ka warran arrimahaasi
arrimahaas wax jira waaye fataad meelay timaada in guryi laga dhaxaayo oo meelo taag ah oo biyaha aysan gaarin ama meelo macnaa dugooyin badan ka fog inay aadayaan macnaa wax aan shaki ku jirin waaye oo la wada og yahay marka waa jirtaa in dhibaatadaasi oo dadki inay barakaceen oo meelo biyaha oo oo aysan tegi karin ama ka fog inay tageen oo ayaga iyo xoolahooda iyo caruurtooda iyo waxooda dhan macnaa ay meesha ka eh, ka barakaceen arrin jirta waaye oo sax ah oo weliba hadda oo xilli xagaaya ay socdaan ay tahay marka waa dhibaato jirta waaye oo ilaahay xaggiisa looga tegay Een, ka maamul ahaan arrintaasi maxaa idinkaga qorshaysan mase ku baxdeen si wax loo qabto ama loo badbaadiyo shacabka koleyta anaga inkasta oo awooddeedaba ay yar tahay oo marka arrimahaas macnaa fatahaadahaas loo fiiriyo Eh, laakiin wixii markaas nooga aadan oo ugu ay ugu horeysa dayladhaan oo adigaba hadda oo waxaan kaagala hadlaya a- ay tahayba in macnaa warkeena macnaa la maqlo oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka oo ku dalbeed labadoodaba inayna maqlaan iyo eedaha gargaarka iyo cid kasta wax ka qaban karta arrimahaasi macnaa een awood
marka gudoomiye waxaa la soo sheegayaa in n ay ka dhasheen n fatahaadahaasi beerihii ay go-een n dadkuna ay bannaanka iyo howdka duurka ay iska joogaan oo xagaayana ay ku socoto marka n ma samayseen dalabaad ama ama qayladhaan ku saabsan n dowladda federaalka iyo dowladka n dowladda ko- n ko- koonfur galbeed soomaaliya si n markaasi awood idinka idinka sarraysa ee looga gurmado dadkana loo badbaadiyo islamaraantana loo geeyo waxyaaba ay ka galaan gabaadna ay ka dhigtaan xagaayada iyo n dawooyin ay u baahan yihiin baa la soo sheegayaa n ka waran qorshaha n xagga idinkaga aadan in aad eh, juhdi iyo dadaal aad ku bixisaan si dadkaasi n waxyeelada looga soo badbaadiyo waa sax waa- waa jirtaa in qayladaan aan samaynay oo weliba eh, videoyo iyo sawiro iyo wax walba aan ka soo qaadnay isla markaan warbaahinta iyo meel walba aan dhignay Eh, midda kalena eh, eh, madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed eh, mudane cabdicasiis xasan maxamed lamte garen isagoo ku sugan shirki soo tabare ayuu asagaba sheegay oo afkiisa kaga dhawaajiyay in macnaha, eh, degmada walweel ayadana fatahaado ay kusoo wajahan yihiin isagaas macnaha eh, qofkii mas-uulka ugu dareeyay oo koonfur galbeed ah isagaas macnaha ka dhawaajiyiba taasaa wax walba ku filanba meel ilaahaas iyo madaxweynaha marka arrintaasi macnaha eh, eh, waa la sababiyey oo madaxweynahaas loogu horeeyaba Eh, isagana dadaalkaas waa ku jira wixii macnaha eh, laga qaban lahaa oo arrimahaasi koleeta insha allah waxaan rajaynaynaa in dadkaas macnaha ay helaan gargaar ay uga badbaadaan biyahaasi iyo dhibaatooyinka soo gaartana si ay uga kabsadaan inay heli doonaan ayaan rajaynaynaa insha allah mar haddii uu naga warqabo madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed
ugu dambayn maxaad ugu baaqi lahayd n bulshada soomaaliyeed iyo dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo dhammaan waxgaradka iyo ganacsatada qaybaha kala duwan ee bulshadu si n dadkaasi looga gurmado
Een, waxaan macnaha aan ugu baaqaynaa inkastoo macnaha een, een, een, dowlad dowleedka koonfur galbeed oo madaxweynaha jidaaca ku sheega macnaha uu uu ka warqabo baaq waxaan u dirayno haddana aan u celinayno een, dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarka een, cid kastoo macnaha ee samafal macnaha jihaysan karta ama shacabka ha ahaadaan ganacsata ha ahaadaan culamaa udiina ha ahaadaan ee qof walba oo soomaaliyeed in fatahaadahan guud ahaan gobolka shabeellaha hoose waxaan rajaynaynaa in macnaha in la soo gaarsiiyo waxyaalihii ku filan sida gobolada kale loogu gurmado waxaan rajaynaynaa in gobolka shabeellaha hoose asigana sidaas oo kale loogu soo gurmado guud ahaanba anigoo ku koobaynin degmada walweyn keliya maxaa yeelay waxaan ka tirsanahay ee gobolka shabeellaha hoose gobolka shabeellaha hoose oo dhan inaan baaqaas macnaha aan u jeediyo ee reer shabeellaha hoose waxaan leeyahay ee dowlada federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed in la soo gaaro oo gurmad degdeg ah loo soo fidiyo walow haddaan arkayn in degmada afkooda raashiin iyo waxyaabo kale loo keenay waxaa ka muhiimsan dadka hooyagooda in macnaha een een een een biyaha ku jira laga saaro ee dowlooyinka wadameen ayagana sidaas oo kale in marka hore laga shaqeeyo qofka guri waxaa ka muhiimsan hooyagiisa hooyagaa ka muhiimsan in laga shaqeeyo horta meel ay degaan hooyagooda loo hagaajiyo waa meel dowlaweyn ah degmada wadaweyn oo kale magaal kasoo qabto tanaa waxa waay aaday u dhib badan tahay magaalo ma ahan Ee, dowlad kale haddii dowlad kale ay kusoo qaxda culeys weyn ayay ku sameynay marka waxaan rajaynaynaa een, aan ka codsanaynaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed oo annaga aan ka mid nahay in si degdeg ah dadkaas loo soo gaaro oo wax loo qabto taas ayaan leeyaynaa baaqaas waxaan rajaynaynaa in la maqli doono oo jawaab degdeg ah inaan helno ayaan rajaynaynaa insha allah
waa tahay gudoomiyaha degmada walaweyn ayuu ahaa Een, sidoo kale waxaan qadka telefoonka kula xiriirnay maadaama hadda gudoomiyaha aad maqlaysaan in een, dadka degan een, walaweyn iyo tuulooyinka hoostagaba ay saameyn ay ku yeesheen Een, biyaha een, cirka ka yimid ee roobka ah iyo weliba een, fatahaada Een, haddaba maamulka gobolka ayaan xiriir isna la sameynay si uu bal jawaab inooga siiyo een, walaweyn iyo deegaanada kale afgoy uu ka mid yaho een, webiga uu ku fatahay roobna uu ugu darsamay maamulku een, waxa uu kala socdo Een, waxaan isna een, qadka telefoonka aan kula xiriirnay gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga een, maamulka gobolka shabeellaha hoose isna bal waxaan weydiino dhib ka taagan shabeellaha hoose ee dhanka webiga ah aad iyo aad kaga mahad celinaya horta waa dhan waa marka koowaad marka waxaad idinkaga mahad celinayaa eh, sida aad muxuu ahaa uga qayb qaadanaysaan dhacdooyinka ku imaanaya shaqo dadka soomaaliyeed ama shacabka gobolka shabeellada hoose runtii aad yaan idinkaga mahad celinayaa kadib gobolka si guud wallahi yahow arrin oo dee aan lagu talagelin ama waktiyadii soomaalidu ay ku xisaabtami jirtay welida inuu fataho xilliyo ka duwan ayuu maaragtay weli fatahay runtii khasaare aad u tiro badan oo dee dalag leh oo degaan leh ayuuna muxuu ahaa khasaare u geystay runtii wallaahi ilaa haddana arrinkaasi uu taagan yahay oo wax hadda maanta istaagay ama xilligan hal kalaga ma jiro filifte ilaahay unbaana awoodda guudle inuu maaragtay ka xaliyo waa dad soomaaliyeed waa dad masaakiin ahoo muxuu ahaa garab sadato ah runtii u badan iyo dad masaakiin oo muxuu ahaa marka horeba noloshooda ay maaragtay aada iyo aada iskaga liitay runtii marka waxaan dhihi karnaa khasaaro wuu badan yahay oo gobolka shabeellada hoose u geystay webigu runtiina weli alla way taagantaan dhihi karnaa ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa inuu arrinkaas isaga awood u lahay inuu muxuu ahaa ummadaas aada u dibdibaalaysiisan inuu maaragta ka xaliyo waayahay dadkii magaalada gudaheeda deganaa ee daadadku ay guryahooda galeen xagee bay degeen maamul ahaan maxaad kala socotiin meelaha ay degeen iyo sida noloshoodu tahay Eh, bal sharxaad laga sii gudoomiyey walaal iyo warta deegaanka afgooye eh, ka badan weyu uu ka fatahay oo dee sayihuu ka fatahay caanol uu ka fatahay awdheyle uu ka fatahay Eh, muxuu ahaa meelo badan oo weli horta uu dad soomaaliyeed uu ama dalagii ama deegaankiiba ka gaarsiiyey laakiin khasaaraha intiisa badan meesha uu ka jiraay afgooye had runtii khasaare aad u weynaana ka dhacay saddex badan badanaana ka qaxay oo saddex xaafadood oo ku saabsanay weliga runtiina dadku dee dad qaraabo kala dul fuulay iyo dad muxuu ahaa deegaanka dhanka bari ee magaalada uga soo qaxay iyo dad xataa waxa weeye dhanka haddana ceelasha biyaha ayagoona dhinaca ula fuula yimid qaybo kala duwan bay tageen runtii dadkaasu gurmadkuna dee aad iyo aada ugu yarayaa laakiin dee intii badan waa wixii loo tari karo waa loo taray waxaan rajeynayaa xiliyo dhow la gurmadiyo aada muhiim u ah oo ay ka mid tahay codsigii madaxweynahen uu gudbiyey federaalka xudeedu inayna soo gaartana waa rajeynaynaa haddee annagu waxaan dhihi karnaa haddii ay tahay iyo haddii ay waxqabad tahay iyo haddii ay degaan tahay iyo haddii ay muxuu ahaa meel lagu caawin karo laga caawin karo biyaha laga hor istaagi karo intaba waxaan isku dayna wadaagno murgaha haysta inaanu kula wadaagno magaalada afgooye khaasatan intiina waa waa waxaan isleenahay waqtiyadu wuxuunbaa iska bedeli doonaa bilaahi waayahay ma haysaan tiro koob rasmiya oo dadka eh, ama qoysaska uu guud ahaan saameynta ku yeeshay fatahaaddan oo hadda maamul ahaan aada u tiri koobteen oo xogogaal aada u tihiin ma jirtaa
qoys uu ku barakacay ee runtii waa deegaanka afgooye kale qaybeynta laga soo sameeyey haddii lagu daro degmooyin muxuu ahaa degmooyinka ama tuulooyinka kale lagu dega deegaanada kale lagu darana runtii ilaa iyo dhow iyo toban kun uu gaarayaa dadkaas runtii aad iyo aad ay fara badan yihiin taas haddii aan tirakool ku samayna annaga ku gobol ahaan waayahay Eh, maxaa dadkaas eh, gurmada oo ilaa hadda gaaray oo la taaban karo oo nolosha dadkaas eh, biyuhu ay eh, maaragtay eh, eh, guryahooda ka soo eriyeen noloshooda ugu yaraan ay badiil u heli karaan oo oo xilligan ay ku sugan yihiin maxaa gargaara
walaaliyo annagu dee waxa weeye ka maamul ahaan waxaan heli karno ama aan muxuu ah hay-adaha samafalka oo ka shaqeeya gobolka shabeellada hoose aan la hadalnay waxaan ku amarnay inay dadkaas u fogadaan dee bini-aadamku waad garan kartaa marka uusan dhibku jirin unbay muxuu ahaa waxay isku dayaan inay muxuu ahaa dhaqdhaqaaq sameeyaan laakiin hadda waxaan ku amarnay in maanta dhibka taagan hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya dhanka bini-aadamnimada ama khaasatan gobolka shabeellada hoose in ay maaragtay qolo walba waxay awoodo kaneeco ha noqoto ama cunto ha noqoto ama jiif ha noqoto ama biyo ha noqoto intaba ama caafimaad ha noqoto qolo walba professionka ay ku joogto gobolka inay maaragtay dadkaas gurmadka ay muxuu ahaa kusoo diyaar garoomaan run ahaantiina hadda dhowr hay-adood oo eh, ugu nafka horeyd hay-adda w f b ayaa maaragtay raashin yaro gargaara soo gaarsiisay ilaa iyo dhowr iyo toban hay-adood ballanqaad sameeyey oo aan sugaynaana way jiraan dhanka federaalkana dee iyadana waa sidoo kale aan usugaynaa maaragtay codsiyadii hadda kor madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis oo gudbiyey meelo kala duwan baan ka sugaynaa in maaragtay codsiyadana iyo qaaladana ay gaartay rajo fiicanana kalena inay xiliyada soo socda ee dadkaas maaragtay wixii gurmado ilaahay u calfo inay helaan laakiin waayahay aamus ma ay ka saabsan ka gobol ahaan
waaya gudoomiye idinka maamul ahaan mas-uuliyaddii dadkaas dusha saartay ka sokow hay-ado iyo dad kale intaad qayraldhaan samaynina idinku maxaa doorahu ka geysateen bulshadaa samata bixinteeda
maya anagu dayka tabar ahaan wixii aan awoodno aan ka gobol ahaan awoodno anagu inaan horaan loo jeesanay ada wax la taaban karo waxaa ka jira annaga waxaan awoodnaa lacaga yaryar oo maaragtay aan awood badan lahayn waa aan bixinay inaan dadka sida jawaanada iyo beelaguruya meelaha yaroo biyo mareenka inaan ka xirno oo aan caro u dalabno oo aan dadka dee waa dareemi kartaa dee gobolku sida uu yahay oo eh, maanta macluumaadka ama shaqadu mid waa la fahmi karaa kada maamul ahaan wixii awoodeydu ay tahay waa hawl dadkaas anagu kama aanan hakan haddana kama hakan doono inaan tabar iyo siiraayin la wadaagnana way naga go-an tahay waana ku talagalna waana sameyn insha allahu tacaala waayahay ee, al-shabaab baa dadkaas gobolka shabeellaha hoose guud ahaan gaar ahaan deegaanada weli ama ay ku harsan yihiin ama eh, deegaanada guud ahaan eh, qaarkood xitaa hore looga xoreeyey ay diiftoodu weli la ildarnaayeen haddana fatahaado iyo dabaylo meelaha qaar ka dhacay ayaa bulshadii ku dhacay mas-uuliyaddiina idinka idin saaran tahay miyaanay ahayn haddii mujtamaciinu aadan door ka geysan karina inaad ama meesha ka tagtaan ama bulshada wax u qabataan oo aad xaqiiqada wajahdaan
uu horta qofku wixii uu awoodo ama een, uu heli karo maanta dee awood u leeyahay horta wax aynma uu qaban karo gobolka shabeellada hoose wuxuu kamid yahay gobollada soomaaliya oo dee cadowga soomaaliyeed uu haysta uu kamid yahay hadda wax ku gaar ah
gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose ee dhanka een, amniga ayuu ahaa wuxuuna si kooban nooga warbixinayay een, dhibaatada een, haysata een, qaar ka mid ah een, dadka ku nool ee, degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose een, wuxuuna ka warbixinayay afgooye iyo deegaano kale oo dhowaan laga xoreeyay al-shabaab inuu webiga uu ku fatahay qaarna ay webiga ay kusoo fureen ee maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab dhinaca magaalada gaalkacyo ayaan aadaynaa een, halkaa waxaa laga hirgelinayaa een, xabsi een, loogu talagalay in lagu xiro een, inta dembiga een, gasha Een, haddaba xirsi yuusuf barar gudoomiyaha gaalkacyo ayaa qadka telefoonka een, ku jira gudoomiye bal si kooban ugu soo dhawow barnaamijka faaqidaada ee radio muqdisho kadibna bal waxaad si kooban noo- noola wadaagtaa een, xabsigan iyo een, cidda dhisaysa
aad iyo aad baa umahadsantihiin Eh, xabsigan waxaa dhisahaya eh, dowladda federaalka iyo dowladda galmudug baa iska kaashanaya Em, hay-adaha u n d p oo baa iyaduna maaragtay eh, maalgelinaysa Eh, marka waa xabsi loogu talagalay inay magaaladan yeelato marka meeshaan xabsi la-aan ka jirtay oo dadka ama xamar loo dhigayay ama garow loo dhigayay oo xabsi ma lahayn standard ah oo oo dadka lagu xiri karo marka barnaamij baa arrin weyn loo qabay buu ahaa
waaya gudoomiye marka baahida keentay maxay ahayd in xabsi halkaa laga hirgeliyo
oo wallaahi waad og tahay eh, maxaabiis reer galmudug ah baa oo burcadbeed iyo dembiye kala gedisan ku eereysan baa garowa qaar ku xiran yahay qaar hargeysa ku xiran yahay qaar muqdisho ku xiran yahay oo dadkoodii maaragtay dhibaato ku qabaan inay soo booqdaan oo arkaan Eh, marka waxaa lagama maarmaan noqotay eh, galmudug eh, dembiyaha ka dhaca Eh, xabsi la-aanna waa og tahay suurtagal maaha waaya marka mhm. xabsiga marka een, maamulkiina aad ka hirgelinaysaan oo dowladda federaalka iyo maamulka idinka weynee gal- galmudug uu ka hirgelinayo magaalada gaalkacyo xabsi nuucee ah ayuu noqonayaa gudoomiye
waa xabsi dee xabsiyada adduunka la jaan qaadi kara oo facilitieski loo baahnaa leh oo standard ah haddii la idmo
waay Eh, xabsi fiican buu noqonayaa insha allah waay ma jiraa marka awooddii een, lagu dhisi lahaa oo lagu dadejin lahaa mise waxaad rabtaan inaad si tartiib tartiib ah aad u dhistaan xa- een, een, xabsigan
waa sagaal bilood inuu qaato baa qorshaysan haddii la idmo Eh, waana lagu dhamaynaya insha allah waqtigii loogu talagalay waay T- tira ahaan inteed ugu tala gasheen inuu xabsiga uu ka koobnaado hadduu ilaah yidhaah
wallaahi dee hadda kor kama wada hayo dhisaynkii ima hor yaallo laakiin qaybihii kala duwanaa ee xabsi looga baahnaayo o dhan waa leeyahay Eh, hadda eh, saddex face baa loogu talagalay hadda waa facekii koowaad waxaa socdaa face two iyo in haddii la helin waa loo gudbayaa markaan in yaroo kooban baa baa la dhisayaa kabacdina dee xabsiga qaybihiisii kala gudsinaa oo dhalinyarada iyo dembiyada culus iyo qeybo badan buu leeyahay dee waxaa waxyaalahaasoo dhan baa hadda in lagu darahayaa saddex fays baa loogu talagalay inuu kala ahaado waay marka xabsigan tiro intee la-eg ayaad rabtaan inuu qaadaa oo maxaabiis ah
Eh, ugu yaraan dhowr boqol weeye hadda ma ma- ma sheegi karo la qayb qaybuu kala leeyahay waa eh, maxaabiista soo og tahay eh, dembiyada culus iyo kuwa fufug iyo dhalinyarada iyo dumarka iyo iyo la iskuma daro mid waliba qayb gaar ah ay leedahay Eh, waa xabsi loogu talagalay inuusan ciqaab kaliya uusan noqon oo sixitaan iyo correction uu uu- uu noqdo marka maasha allah weye waa waay guddoomiye marka saa isku filaasho aad u gaartaan oo ood kaga maarantaan dhinaca een, maamulka hadda aad hoos tagtaan ee galmudug ama dowladda federaalka een, ma jirtaa een, baaq aad u dirteen een, dhinaca shacabka aad maamushaan ee gaalkacyo ku nool oo ku aadan in shacabka iyo maamulku oo isku tashto
halo
waad imaqlay soo maaha su-aashaas ma maqlin waaya micnaha de sidii hadda maamulka galmudug iyo dowladda federaalka ayaa xabsigan een, eh, idinka kaabaya sidii loo dhisi lahaa si aad kaga maarantaan ma jiraa isku xir maamulka iyo shacabka gaalkacya oo ah inaad gaartaan isku filaasho ah inaad wax dhisan kartaan
waa jiraayo waxyaalo badan bay dhistaan oo ka qayb qaataan shacabku Eh, laakiin midkan innaga codsigu naga yimid markii hore kadib ahaan Eh, kabacdina wuxuu maray galmudug wuxuu uga gudbay dowladda federaalka eh, wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Eh, saasaa waxa wuxuu ahaa arrin laisla wada qaatay dhammaanba waaya Eh, bi- bilowgii horena xaggeenu ka yimid waaya ugu dambeyntii marka een, muddooyinka waxaa jiray in isxilqaan wax lagu dhisayo xarumaha danta guud een, dadku miyay ka qayb qaadanayaan in xabsigan ay wax ka dhisaan oo ma xabsigaan hadda waa isku filan yahay Eh, eh, niyadsameen ay kusoo dhaweeyaan mahana qarash badan u baahna laakiin waxyaaba kale waxaa jira dadku ay eh, gacantooda ku dhisteen oo ay qabsadaan baa jira oo oo ayagu ay contributionkooda la baxaan
xirsi yuusuf barre guddoomiyaha magaalada gaalkacyo ayuu ahaa oo qadka telefoonka iigu jiray wuxuuna iiga warbixinayay een xabsi laga dhisayo een magaalada gaalkacyo markii ugu horeysay guddoomiyuhu aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay weli barnaamijka faaqidaada ayaad ka dhagaysanaysaan raadiyo muqdisho
wawliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi Soomaali waa- waa tahay qaybihii dambe ee barnaamijka faaqidaada ayaan isla soo gaarnay een xeebaha dhulka xeebaha ku teedsan ee dalka ee, waxaa een aad iyo aad een dhibaato ay uga soo gaaraysaa een dhinaca dhalinyarada hadday ahaan lahayd een kuwa ku dabaasha ama kuwa een kalluumaysiga badda u aada maadaama baddu aad ay u kacsan tahay xilli xagaayo ahna lagu guda jiro haddaba xeeb xeebta dhinaca kismaayo waxaa la sheegayaa doon badda aaday maadaama badda aad ay u kacsanayd inay qalibmatay een, dadka qaarkood ee kalluumaystada ahaana een, la helay kuwo kale oo ilaa ay lix gaarayana een, badda lagu la-yahay in ka badan toban ruux ayay ahaayeen een, lix lix ka mid ah badda lagu la-yahay kuwana waa lasoo badbaadiyey iyaga oo nool halka tiro kaloo dhimatana een, la helay waxaa la sheegayaa dhinaca een, xeebaha magaalada muqdisho gaar ahaan dhinaca xeebta liido dhalinyaro ku dabaalanaysay oo saddex ahna een, baddu ay la tagtay sida ay sheegtay wasaaradda gargaarka iyo ka hortaga musiibooyinka een, qaranka haddaba waxaa si kooban inoola hadlay wasiirka gargaarka
sideed iyo tobanka eh, julaay xaruntan waxay bixisay digniino oo ku saabsan dabeelo nagu soo wajahneen iyo roobab badan laakiin waxaad u malaysaa dadkii inaysan ah, marna eh, dhagu dhigan waxyaabaha aan sheegnay digniinadaas waxay keeneen khasaarooyin aada u fara badan haddaan ka bilaabo dhinaca dabaysha duufaanta khasaaraha ay keentay waxaa dhacday eh, lix iyo labaatanka julaay doon ee saarnaay sagaal iyo toban qofood ayaa waxaa ku dhimatay waxaa ku dhintay hal qof eh, saddex qofood waa dhaawac lix qofoodna waa la-ya dabeelaha ee ku dhuftay haddana xeebta liido saddex dhallinyaro ayaa ku dhimatay oo dabaal u tageen
waxaa la ogaaday oo dhacday in dabayshaasi ay meelihii aan sheegnay badankooda ay ku dhufatay iyo degmo hor leh oo degmooyin aan sheegin ah intaba oo yacni waan yareysanaynay meesha ay ku koobnaanayso waxaan u haysanay inay meelihii aan sheegnay ahayd laakiin way ka baahday Een, degmooyin hor leh oo jowhar ay ka mid tahay oo inaan sheegin way ku dhacday Een, alxamdulilah khasaarihii ma badnayn guryo ayay dumisay Een, eh, yacni dhuubeereedna xoogaa waxbay iyo shewaxyeelay u geysatay geedihii Een, eh, laakiin waxaa ugu darnayd een, midii xeebaha ka dhacday xilligan waa badxiran een, xagaagu waa iska dabeelo badan yahay xagaagan kumaba sii jiro digniintii aan bixinay shacabka soomaaliyeed waxay ahayd in ay u qaataan een, eh, dhab inay tahay
waa tahay fariintii ka timid wasaaradda gargaarka iyo ka hortaga musiibooyinka qaranka ayay ahayd fariintaas oo ku aadan een, in baddu ay aada u kacsan tahay een, maadaama xilligii een, xagaaga lagu guda jiro dad ayaa ku dhintay oo dhallinyaro u badnaa kuwa kaluumaysta ah iyo dhallinyaro kale oo xeebaha magaalada muqdisho gaar ahaan xeebta liido u dabaaldego sad- u dabaaltegay saddex ka mid a dhallinyaradaas ayay baddu ay la tagto meydkoodii een, la helay sida wasaaradda gargaarku ay sheegtay haddaba dhinaca maamulka jubbaland ayaan xiriiro kala duwan aan la sameynay xiriiradaas waxaa ka mid ahaa wasiirka kalluumeysiga oo dhammaantoodba wasiirka kalluumeysiga iyo dadka ka agdhow een, xeebta kismaayo oo dhammaantoodba noo ballan qaaday inay arrintaa ka hadli doonaan hase yeeshee waqtigii ayaa inaga dhacay Een, dhinaca ciyaaraha haddii aan hal iyo laba ka fiiriyo kooxda rome ayaa atlanta la dheshay laba iyo baarma ayaan dhehi la- kooxda baarma ayaa la dheshay kooxda atlanta laba iyo halna waxaa ku badisay kooxda atlanta kooxda inter milan ayaa een, laba iyo eber waxa ay ku dardartay kooxda napoli Een, talyaaniguna waxa uu ka mid yahay horyaal keliya hadda harsan dhinaca qaarada yurub markii la yiraahdo een, horyaalada ugu waaweyn ee aan weli lasoo xirin waxaan jeclahay inaan intaas kusoo xiro barnaamijkii faaqidaada oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirasaaq maxamed farsamadii een, saaxiibkay cabdisalaan mukhtaar dhammaantayo isku duuban waxaa idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka